nin arrintaas horta waxa weye dawladda soomaaliya waxaa jiray arrimo badan oo arrimahaas xoogaa u yaro eeg xulufayshi badan baa jiray dawladda soomaalida waxa badanaa lagu xaglinayay inay dhinaca turkiga iyo qatar iyo ay tahay turkiga iyo sacuudigana hadda intan waa ujeeda xiriirkooda me meel fiican mari maayo sababta waxaa keenay dilkaas dhacay oo tuhunkaa lagu tumay in sacuudiga arrinta ka dhameeyey inkastoo weli la cadayn marka siyaasada soomaaliya badanaado ma aha siyaasad arrimo dibadda fadhida oo ay siyaasada arrimaha dibadda soomaaliya ma fadhido wtaasaa ka arkaysaa waxa badanaado la rabaa markii go-aan arrimo dibadeed ama dawladda gaarayo in wax lagu sargalayo marka waxaa laga yaabaa waatimaanki dhaweytu uu baremers ku tegay sacuudi caraabiya in ay halkaas laga duunayo ay noqoto in taageero sacuudigu soomaalida sacuudiga taageerto waxaa kaloo ogtahay sacuudiga iyo soomaaliya waxaa ka dhexeeya badanaa xiriir qoto dheer oo badan inkastoo xiriirkaasi iusan sacuudigu sidii hore soomaaliya ula dhaqmin oo xagga ganacsiga uu ka xiran yahay xagga dadka soomaalida sacuudiga ka shaqeysa ay dhiban yihiin haddana mar walba soomaalida dawladda soomaalida ay taageerayso iyadoo aan kala hadlin caqabadaha soomaalida haysta marka xoogaa waxaa halkaas otaa in dawladda soomaaliya aysan care fiican siinayn siyaasada soomaliya arrimaha dibadda manaa waxaa rabaa markaad laad qola taageeraysid oo kale inaad eegtid danaha soomaalida ee wadankaas sacuudigu wadan de xadkiiba ku yaala waa wadan barakaysan waa wadan ganacsi badan aan wada lahayn laakiin haddana ayaa maaha marka laga fiiriyo dhinaca sacuudiga iyo soomaaliya ma jira waa ogta xoolihii baa xiran ganacsigii soomaaliya iyo sacuudigu wuu xiran yahay waxyaabahaasna marka la eego dhinaca kale marka la fiiriyo turkiga aada ayuu soomaaliya u taageeray oo wuxuu kamid yahaa wadamada de gacanta kusoo qabtay oo aada iyo aada usoo taageeray muddadii dhibka badnayd ee dawladda soomaalida iyo waddanka soomaliya soo maray marka sacuudigii haddana in ay saas tahay oo uusan dawladda fadlanka aysan hubsan waxaas resultka soo bixi doonta baa waxaa arkaysaa inay si lama huraana ay ku taageerayso inkastoo de ay sax tahay wadanka sacuudi caraabiya oo ay ku taalo maxaa garanaysaa kabcadii barakaysnayd oo dadka muslimiinta oo dhan ay waajib tahay inay ilaaliyaan marka laga fiiyo dhinaca diinta oo dee in sacuudiga wixii caqabad ku asida marka iyo madino kale qof walbaba muslima waajib asaa inuu difaaco marka dhinaca laga fiiriya dawladda federaalk kuma qaldanaan karto lakin marka laga fiiriyo dhinaca siyaasada haddana waxaa fiican in dawladdu ay fiiriso waxyaaba badan oo kaleeto oo magaranaysaa aada uga baalaandigto oo ay ay ay samayso online ay ay samayso baalaandig fara badan say ogaato ugaarto go-aan wanaagsan oo dhexdhexaada oo aan dulmayn labadaba waaya marka arrintan amaba go-aankan dowladda ay qaadatay ee sacuudiga ay ku taageertay iyadoo uu dhacay dil loo geystay weriya jamaal kashuuqi baaritaankana weli uu socdo maraykankana uu sheegay in tallaabo laga qaadi doono sacuudiga hadday ku cadaato turkigana saa sheegtay xiriir fiican oo dowladda la leeyahay oo aada u taageero weliba dhinaca ciidanka uu ka qalabeeyo wax ma u dhimaysaa maadaama soomaaliya dhowaan ku biirtay golaha xuquuqul insaanka taageerada beesha caalamka kale iyo xiriirka wadamada kale ee soomaaliya taageera
waa afcourse waa udhigi kartaa inkastoo dee sacuudiga aysan weli magaranaysaa baaritaanka u socdo oo weli aysan meer u dhicin maogta sacuudiga waa lagu eedeeyey laakiin sacuudigu mana qilan welina ma soo bixin rasmiya oo baaritaanku intuu dhamaaday warbixin rasmiya lagama soo saarin oo de weli horta way socotaa magaranaysaa baaritaanadii arrinta xuquuq insaan waa sax laakiin de iyadu waxay badanaa laga yaabaa soomaalidu ka digayso in sacuudiga waa dhici karta in sacuudigu qaladka sameeyey arrintaas sameeyey laakiin in sacuudiga la burburiyo oo burbur cudaqabateyn ah ama burbur dhaqaale ama burbur dagaal lagu qaado baa laga yaabaa in dawladdu ka hadashay inkastoo aysan waktiga habooneyn laakiin yani waa waxaa laga yaaba in arrintaas ay dawladda madaxda soomaalida eegeen oo yidhahdeen de waajib baa naga tahay inaan difaacno kabcada iyo madiina iyo mee dhulka barakaysan meelaha barakaysan ee maka iyo kamid madiina